arrinta waxaan ka hadlay bay ahayd arrin waayadan baa ilaa rabadaan ka hor socotay oo ku saabsanayd etoobiya iyo eritereya arrimaha dhexdooda ka socda in ay dowladda jabuuti u oggolaatay ciidanno etoobiya leedahay inay dalkeenna soo dhex maraanay eritereya xaggan ka galaan
mudane gudoomiye kuwa arrimaha ma cadaymaad u haysaan joornaalaha soo qoray cadda way jiraan caddaymo kale oo la hayo oo dadkeennii lan dalkeennii weeyaani marka anoo taa raacaya tax raacaya iyaan aniga ka hadlay bay ahayd waxaanan idhi wax maanta etoobiya iyo eritereya aan mid ku raacnaa ma jiro aniga oo u jeeda geesku maanta wuu qariban yahay dagaallo badan baa jira codaalo badan baa hareeraheenna jira innaguna colaadaha inaan ka mid noqonno oon dhex gallo yaynan dhicine labadaa dale ee walaalaha ah haddii aynaan awood aan ku dhex gallo oon arrimahooga ku kala qaboojinno aynaan lahayn mid iyaynaan garab siinin mid iyaynaan garab siin inaan etoobiya la safarno oon eritereya ka heelinnana xaquma lihin inaan eritereya la safarno oon etoobiya ka heelinnana xaq uma lihin si aan nabadgelyadeennu ay u noqoto wax aan maaragtay ku jirin yani cabsi innaga inoo timaado ummadeenna u timaado si aynan u dhicin han dhexdhexaad ka ahaano labadaa dale walaalaheena midna yaynan gacan siin hadalkaygu sidaabuu ahaa mudane gudoomiye markaa miyaan lees odhan kareen dee jamhuuriyadda jabuuti waa la ogyahay eritereya iyo etoobiya uma sidna etoobiya waa dal taariikh weyn ee ka dhexaysa jabuuti oo heshiisyo fara badan ay u dhexeeyaan eritreyana waad ogtahay colaada jabuuti iyo eritereya dhex taalla marka labadu ma u malaynaysaa inay u sidnaan karayaan jabuuti
waxa weeyin eritereya iyo jabuuti maalin buu dagaal dhex maray bay ahayd maalintii labadii kun iyo sideedii iyay ahayd maalintaa intii ka dambaysa wax dagaalahoo eritereya iyoole jabuuti dhex maray ma jiro ugu dambayn doorasho iyaa waddankeedna ka dhacday bay ahayd bishii afriil ciidanno waagaa jabuuti baa laga qabtay ee la yidhi iyaa shalay doorashadu markay dhacaysay la soo daayey taa eritereya waxay gacan ku siinaysa ismaaciil cumar ilaan doorashuu ku jiro kaambaygu ku jiray maalintii doorashada waxa ay u soo daayeen ciidannada ismaaciil cumar bay gacan ku siinayeen oo wax muuqda weeyi wasiirka arrimaha dibadduna wuu ka hadlay arrimaha yagii waan soo ceshanaynaa annagiiyo eritereya maanta kolka laga bilaabo waxbay ka bedelaysaa arrimaha yagii hore soo celinta maxaabiista ay soo celiyeen iyo wasiirka arrimaha dibadduna yidhi marka waxa weeye annagu colaad gaarahoo noo taalla eritereya maalintaa la islaayey waxay dee lagu jaafaajirqayna wax maaragtay iyay ahayd ma rabno inaan cidna colaad gaar a la yeelanno waddanna inaan colaad gaara oo gooniya la yeelanno ma rabno ma doonayna amba eritereya ha noqoto amba etoobiya ha noqoto amba yaman ha noqoto amba waddan maaragtay jaara inaan colaad gaara la yeelanno laakiin eritereya ma rabno marka waxa weeye dee haddii ay xukunku uu cushabo siduu doona isagu yeelayo annagu dee taa ma garanayno oo cishadii dee ay iyagu u baahan yihiinna ay nabad la yihiin cishadii ay maaragtay ayna dan ka lahayna ay cod la yihiin taa annagu wax ka odhan mayno laakiin colaad gaarahoo etoobiya naga dhexaysa eritereya ma jirto ma jirto colaadna uma hayno wixii iyaga iyo etoobiya ka dhexeeyana wanaagga lagu dhexgalaan leenahay oo ha loo sidnaaday yaanan mid gaar loo raacin